xubno ka socda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa kormeer shaqo ku tegay qaar ka mid ah goobaha loo asteeyay diiwaangelinta codbixiyaasha ee magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug kormeerka ayaa ujeedkiisu ahaa in lagu hubiyo hanaanka goobaha loo asteeya diiwaangelinta tayada adeegyada iyo in la siiyo shacabka in la xaqiijiyo hogaansanaanta habraacyada iyo tilmaanada ay dejiyeen guddiga doorashooyinka qaranka guddiga ayaa bogaadiyey dadaalka ay wadaan shaqaalaha iyo ka qaybgalayaasha muwaadiniinta reer dhuusmareebeed iyagoo ku dhiirogeliyey inay sii laba jibaaraan dadaalka si lagu guulaysto diiwaangelin hufan oo waafaqsan jadwalka doorashooyinka guddiga ayaa kormeerka ku tegay xarumaha xaafadda waa beri waxaana caddeed dayax iyo iskuulka nuuriimaan ee xaafadda dayax waxa ayna warbixino ka dhagaysteen mas-uuliyiinta xarumaha ku sugnaa oo sheegay inay soo dhoweynayaan in xarumahan loo asteeyo goobaha diiwaangelinta dadweynaha ee magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa xarunta dugsiga nugu soo booqday guddiga doorashooyinka qaranka waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada dugsiga nuurul iimaan waa dugsi bulsho bulshada lagu adeegaa kolle adeeg aa wadiinna waa adeegii bulshada waxaan diyaar u nahay in lagu adeega bulshada oo diiwaangelintii iyo howlihii la xiriira doorashooyinka lagu qabto marka gacmo furan ku soo dhawaada meel idinka jecli kusoo dhawaada ummaddana waxaan ugu baaqaynaa inay isdiiwaan geliyaanoo ay qaataan kaarka codbixinta iyo shahaada haddii ilahayd insha allah guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa muddooyinkii dambe waxa ay wadaan kormeero ay ku tegayaan xarumaha dalka ee loo asteeyey in lagu qabto goobaha codbixinta dadweynaha si dadku ay codkooda u dhiibtaan marka la gaaro doorashooyinka qof iyo cod heer dowlad goboleed iyo heer federaalba